soomaali waa mid
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban ka wada
bar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada coronavirus qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ee xogta fayraska corona waxay ku xaqiijisay in afarlabaatankii saacii ugu dambeeyey guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey afartan iyo shan xaaladood oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah waxaan cudurka ka bogsooday bay leedahay wasaaradda toban qof waxaana u geeriyooday hal bukaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waa degmooyinka gobolka gedo ayaa laga soo sheegayaa kiisas cusub oo la xiriira xanuunka coronavirus magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxaa ka socda wacyigelin ku aadan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban qodobadaasi waxaynugu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada coronavirus
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa
war kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban aan ku horreeya barnaamijka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ee xogta coronavirus waxay ku xaqiijisay in afar labaatankii saacii ugu dambeeyey guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey afartan iyo shan xaaladood oo cusub oo covid sagaal iyo toban waxaa cudurka ka bogsooday toban qof waxaa u geeriyooday hal bukaan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwab wasiire abikar nuur ayaa caddaysay in shan soddon iyo shan ka mid ah bukaanada la xaqiijiyey ay rag yihiin halka toban kalena ay yihiin haween shan iyo labaatan ka mid ah eh, bukaanada cusub waxaa l- laga diiwaangeliyey gobolka banaadir Sooma- somalilan toban iyo toddobo puntland eh, labo iyo koonfur galbeed oo hal qof ah tirada xaalada xaaladaha covid sagaal iyo toban ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay laba kun saddex boqol soddon iyo afar waxaana bogsootay guud ahaan afar boqol afartan iyo kow ruux halka siddeetan iyo saddex ruux oo kalena ay u geeriyoodeen cudurkaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka socda ee ololo looga wacyigelinaya bulshada xanuunka covid sagaal iyo toban ee waxaana markaasi wararkii ugu dambeeyeyba ee inoo dulmari doona ee wariyaha warbaahinta ee qaranka ibraahim maxamed geedi oo beledweyne ku sugan ee ibraahim ee kusoo dhawow ee maxaa ugu waaweynaa ee xaaladda ee covid sagaal iyo toban magaalada beledweyne iyo wacyigelin sida ay socoto
waa maasan tahay muunya sidaa sheegtayba wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya inkastoo dadaal badan ay ku bixinayso ee sidii markaasi cudurkaas halista ah ee safmarka ah ee looga hortegi lahaa ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee waxaa ka jira wacyigelin aada u fara badan oo markaasi ay sameynayaan ee guddiyada loo xil saaray ka hortaga ee covid nineteen iyo weliba een sara- saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala gobolka waxaa sidoo kale jira eh, in bur- ururada bulshada rayidka qaarkood ay bilaabeenba inay dadku markaasi u sheegaan si looga hortegi karo cudurkaasi isla markaasina uusan u noqon mid markaasi guud ahaanba qabsada magaalada maadaama dadku inta badan oo markaasi ay ka qaadaan ee kulamada faraha badan leh iyo weliba ee isdhexgalka bulshada oo ka yimaado waxaad arkaysaa een dhalinyaro aada u fara badan oo boorar ku qoran yihiin ee ka hortaga ee cudurkaasi iyo weliba waxyaabo kale een markaasi la jooga meelo badan dadka isku yimaadaan sida dadkii meelihii ku barakaceen oo kale caali jaalle iyo gudaha magaalada meelaha la isku yimaado sidoo kale waxaad arkaysaa gaadiid markaasi ku xiran sameecado codbaahayaal ah oo bulshada loogu sheegayo een sida ugu hortegi karaan khatarta cudurka waxaana sidoo kale jira een meelo badan oo loo sameeyey in dadkaasi la geeyo haddii eh, markaasi ay jiraan dad laga helo cudurkaasi iyo weliba kuwo la xanuunsanba saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in bulshada ku dhaqan kala duwan looga baahan yahay inay iyagu markaasi noqdaan kuwa markaasi naftooda markaasi la tacaala ismarkaasina baaritaano ku sameeya qofkii markaasi soo shikiya taasoo muhiim u ah in qofka caafimaadkiisa ogaado inkastoo dadaaladaas ay soconaya dar maamulka gobolka waxau sheegay in markaasi oo diyaar u yahay inuu qeybdiis ka qaato islamarkaasina dadka meelaha kala duwan ee markaasi laga helo cudurkaasi maamulka oo bixin doono sidii markaasi lagu soo gaarsiin lahay goobtii markaasi loogu talagalay ee in qofkaasi la geeyo
waayahay ibrahim ma jirtaa goobo loogu talagalay in haddii qof looga shakiyo xanuunka covid sagaal iyo toban mise uu haleelo goobo lagu karantiilo beledweyne ma laga sameeyey
waa laga sameeyey meel duleedka magaalada ah ee dhinaca halkaa lagu dhow ayaa laga sameeyey meel oo markaasi madaxweynaha hirshabelle dhow dhowaan uu markaasi xarig ka jaray waxaana halkaasi lagu diyaariyey daaweynta iyo weliba sidii markaasi qofka bukaan ahaa ee loo caawin lahaa iyo weliba meesha uu degi lahaa iyo weliba agabkiisa ka duwanaa iyadoo markaasina madaxweynuhu sheegayba in arrintan ay qayb ka tahay dadaalada wasaaradda caafimaadka ay bixinayso sidoo kale waxaa jira in dadku inta badan ay aada ula socdaan muxuu ahay wacyigelinta wasaaradda caafimaadka oo had iyo jeer markaasi soo jeediyaan iyagoo kala socda baraha bulshada iyo warbaahinta dowladda si markaasi u qaataan talooyinkaas waxaad arkaysa dadka qaarkood oo markaas afka duuban oo meelaha qaar jooga waxaad arkaysaa dadka qaarkood oo gaadiidka saaran oo afka duuban iyo weliba dadka iyagoo isku wacyigelinaya inay kala fogaadaan markaasina aysan jirinba dadku inta badan ay ka qaadaan xanuunka dhexgalka bulshada marka waxaad moodaa in reer beledweyne iyo weliba saraakiisha caafimaadkuba iyo maamulkuba u diyaarsiiyey sidii bulshada looga dhaadhicin lahaa in cudurkan oo si degdeg uga faafin qeybaha bulshada dhexdeeda waayahay qalab oo looga hortago covid sagaal iyo toban iyo qalabkii ay dhakhaatiirtu ay qaadan lahaayeen oo looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus ee beledweyne mala gaarsiiyey
inkastoo qaar kamida saraakiisha oo arrimahaasi oon kala sheekaysa waxay ii sheegeen in qalabkan ee qaarkood ee kuwii markaasi baaritaanka lagu sameyn lahay qaar ka mida ay yaalaan kuwa kalena ay ka dhiman yihiin marka wasaaradda caafimaadka iyo waxay ka codsadeen dowladda federaalka ee soomaaliyaba in dhammaan qalabka loogu talagalay ee ka hortaga iyo weliba sidii markaasi lagula dagaalami lahaa cudurkan in dowladda federaalka ee soomaaliya ay usoo dhamaystirto saraakiisha caafimaadka iyo weliba guddiyada la xilsaaray inay ka shaqeeyaan howlahaasi ayay ka codsadeen laakiin hadda qalabka qaarkiis wayaan sidii saraakiishu ay sheegeen laakiin waxbaa ka dhiman laakiin dadaalada ay wadaan saraakiisha caafimaadka mid ma aha hadda lasuu koogi karo dadku inta badan waxaad moodaa inay u diyaarsan yihiin sidii markaasi oola shaqeyn lahaayeen laamaha caafimaadka ugu dambeyn ma jirtaa ibraahim dad looga shakisan yahay mise ee laga dareemaya calaamadaha cudurka covid sagaal iyo toban ee ku sugan magaalada beledweyne
iyadoo dad badan oo ku dhintay gudaha magaalada maalmihii soo dhaafay weliba bilihii ugu dambeeyaba sida dadku ay sheegeenba waxaa ahaayeen calaamado markaasi u eg in xanuunka covid nineteen dadkaasi sabab u ahaa inay dhintaan laakiin saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen inkastoo weli ilaa hadda aan lasoo gaarsiin kiiskaas ama aysan arkin laakiin waxay sheegeen in dadku inta badan maadaama iyagu ay yihiin kuwa markaasi bulshadii ku dhex nool cudurkan ku dhex nool yahay in khatar noocaasi ay jiri karto inkastoo wasaaradda caafimaadka hirshabelle ay halkinkeeda dhowaan ku qoray baraha bulshada in in koo iyo toban qof markaasi lagu arkay calaamadaasi ay joogaan deegaanada hirshabelle laakiin ilaa hadda kiis kiis saxa loo arkay oo markaasi ama u dhintay ama lagu karantiilay weli ilaa hadda saakisumaysan sheegin
ibraahim geedi wariyaha warbaahinta qaranka magaalada beledweyne oo qadka telefoonka si toos ugu jiray islamarkaana tafaasiil dheeraad ah naga siinayey xaaladihii ugu dambeeyey ee covid sagaal iyo toban iyo sida ay uga socoto wacyigelinta magaalada beledweyne weli barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban ayaad la socotaan markana magaalada jowhar isla magaalada jowhar waxaa ka socda wacyigelin ku aadan oo ay wadaan maamulka jowhar bulshada looga wacyigelinayay xanuunka iyo khatarta uu leeyahay cudurka covid sagaal iyo toban oo caalamka dhibaato badan uu ku hayo islamarkaana cudurkan aan ilaa hadda aan la helin daawadiisa laakiin ay tahay dhakhaatiirta ay sheegeen in un keliya looga badbaadiyay sida markaasi looga taxdiri lahaa islamarkaana looga hortagi lahaa covid sagaal iyo toban abuukar maxamed bacadle wariyaha warbaahinta qaranka ee jowhar ayaa qadka telefoonka ee si toos ugu jira abuukar kusoo dhowow
yankudhaha barnaamijka waayahay bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladihii ugu dambeeyey iyo sida ay magaalada jowhar ay uga socoto wacyigelinta ku aadan ee cudurka coronavirus iyo bulshada sida looga wacyigelinaya
aada iyo aada u mahadsan tahay tani markii uu soo shacab baxay cudurka coronavirus waxaa ka socday dadaalo looga hortagaya cudurkaasi saameyntiisa oo bulshada uu ku yeelan karo waxaana biloobay wacyigelintaasi wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo iskaashanayaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda warfaafinta sidoo kale wasaaradda arrimaha diinta waqafka dowlad goboleedka hirshabeelle iminka waxaa si dardar leh wacyigelinta wada dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo wasaaradaha dowlad goboleedka hirshabeelle hadday noqon lahayd waxgaradka dhalinyarada haweenka iyo sidoo kale culamaa udiinka waxaa iminka dadka ku nool magaalada joori caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle inta badan ka dareemayaa in ay ugaabsamaan wacyigelintii ay iska kaashanayeen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle waxaana laga dareemaya suuqyada ku yaal magaalada jowaro inta badan mashquulka ay ahaan jireen iminka aan ahayn oo dadku inta badan wacyigelintii qaata goobaha laisku yimaado sidoo kale isku imaan jiray dadku ay yaraadeen markaa sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in dadku ay inta badan qaar kamid ah ay guryahooda ku xanuunsanayaan oo ay iyagu isku karantiileen guryahoodii maadaama dadka intooda badan aysan jecleen in ay tagaan goobaha laisku baaro ama laisku karantiilo hase haatee waxay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ay bilowday in ay guryahooda dadka ugu tagto oo ay halkaas ku wacyigeliso ay talooyin ku siiso iminkana dadku si weyn ayaa iminka qaar kasoo bogsooda ayaa jira oo warbaahinta qaranka la hadlay waxayna sheegeen in talooyinkii la siiyey ay si weyn uga faa'iidaysteen ayna ku bogsoodeen bulshada inteeda kalena ay ka badbaaday marka wacyigelintu way socotaa waxaa jira goob loo diyaarshay dadka uu xanuunka coronavirus uu soo ritay oo ku taalla magaalada joor goobtaas oo ah goob si weyn bilaadaad u qurxoon tahay nadaafadeeda ay kusoo jiidanayso oo qolal fara badan ka kooban oo weliba qolkiiba min hal sariir ay ku jirto si dadka aysan cudurka isku qaasin haddii ay jirto marka la baarayo waxaa yeele halkaasi oksijiin dadka ay ku neefsadaan marka rajada inta hore ay ka fiican tahay dadkuna si aada ay soo dhaweeyeen wacyigelinta iyo hawsha weyn oo ay ka kaashadeen maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya marka dadkuna waxay ku sheegayaan in iminka iyo wasaaraduba oo sudhac uu jiro ka jira caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle cudurkaasi gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe oo maalmo lasoo dhaafay wax kiisas cusub ah aan laga soo sheegin marka dadku rajadooda aada ayay u wanaagsan tahay marka hore cudurkaani marka uu soo bilowday amba la sheegay welwel aada weyn ayaa ka muuqda hase haatee iminka rajadooda aada ay u fiican tahay maadaama ay ogaadeen cudurku in uu leeyahay ka hortag uusan lahayn ka dabatag saabaha looga hortoogi karna in ay tahay nadaafada lagu dadaal gacmaha la iska dhaqo haddii aad isku aragto hindisyo fara badan aada isbaagto ama guryahaaga gudaha ku sugnaato dadka wacyigelinta ay ka faa'iidaysteen marka waa isxakameeyeen marka dadku welwelkii qabi jireen oo ay cudur coronaviruska qabi jireen wuu ka yaraaday waayahay abuukar ma jirtaa maadaama aad sheegtay in dad ay jiraan oo ay la xanuunsanayaan xanuunka covid sagaal iyo toban ay guryahooda isku karantiileen guddiga markaasi ama dhakhaatiirta ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle dadkaasi maka u rahaysamayaa oo goobaha loogu talagalay in lagu karantiilo maxaan kala soconnaa oo aad oo aad markaasi nin loo lala xiriiro oo lala socodsiiyo oo loo sheego mise ma jirtaa arrimo noocaasa
aada ayaad u mahadsan tahay isku duwa wasaaradda caafimaadka gobolka shabeellaha dhexe cabdulqaadir maxaaji wuxuu ii sheegay in dadkani uu soo rita cudurka coronavirus guryahooda ku jira loo tababaray tiam wacyigeliyo guryaha ugu taga wasaaraduna ay ka warqabto ay halkaasi ku booqato talooyina ay ku siiso maadaama goobe loogu talagala dadku intooda badan ay soomaalidu ay ka sheexayso cudurkaasa qof hebel ku dhacay meel hebel ayuu ku karantiilan yahay sidoo kale dadku goobaha karantiilka loo geeyay ay si weyn dadku soomaalidu ay cidlada ay u neceb yihiin oo ay jecel yihiin in ay ehelkooda weheshadaan hase ahatee maadaama guryahooda ku xanuunsanayaan ehelka laftirkiisa inay qol gooniya ka jirtaan ay wasaaraddu ay ku wacyigelinayso ayuu ii sheegay si loogu talagalay oo guryaha gurgur u gala ee halkaas ku booqda uu jiro marka wuxuu yidhi maadaama aysan meesha imaanin waxaan go-aansanay in guryaha aan ku ku wacyigelino si cudurku qudhoodo uusan usii faafin weyne qaatan talooyinkaas ayuu yidhi marka waxaa uu sheegay in iminka khatarta cudurkaas ee hoos u dhacday tan wuxuu sheegay liisaskii ugu dambeeyey in uu ahaa qof ruux ka tegey gobolka shabeellaha dhexe oo tegey muqdisho sheegana in uu kasoo jeedo gobolka shabeellaha dhexe in cudurkaasi laga helo hase haatee wixii haligaas ka dambeeyey wax cudurkaasi oo la diiwaan geliyey gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe in aysan jirin wuxuuna sheegay in dadaal ay ka kaashanayaan dhalinyarada haweenka culmaaudiinka wasaaradda arrimaha diinta ooqaafta wasaaradda warfaafinta uu socdo sidaana dadaalka uu ku socdo marka cudurkaasi maadaama lolaweyn lagu qaado oo looga hortegayo wuxuu sheegay in saameyntiisu caasimada gobolka hirshabelle ay ka yaraatay
aad iyo aad baad mahadsan tahay abuukar maxamed bacadle wakiilka warbaahinta qaranka magaalada jowhar oo wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay u socoto wacyigelinta ku aadan caabuqa covid sagaal iyo toban iyo markaasi sida bulshada looga wacyigelinaya nala socodsiinayey markana waxaan aadaynaa dowlad goboleedka galmudug ee magaalada gaalkacyo waxaa iyadana ka socota wacyigelin ku aadan sida bulshada looga wacyigelin lahaa xanuunka covid sagaal iyo toban cabdirasaaq ayaa qadka telefoonka ku jira cabdirasaaq mana maqashaa waa ku maqlayaa waayahay cabdirasaaq bal waxaad faahfaahin naga siisaa sida magaalada gaalkacyo ay uga socoto wacyigelinta ku aadan caabuqa coronavirus iyo guud ahaan dowlad goboleedka galmudug
waa mahadsan tahay inkastoo ay socdaan wacyigelino ku aadan ka hortaga iyo faafitaanka xanuunka coronavirus ayaa haddana waxaa la oran karaa wacyigelinta ka socota magaaladan gaalkacyo ma ahan mid sidaasi u ballaaran waa mid kooban ay wado wasaaradda caafimaadka oo keliya ma jiraan urura dhalinyaro iyo qaybaha bulshada iyagu xilligan ka qayb qaadanaya ololahaasi wacyigelineed taasina waxa ay saamayn ku yeelatay nolosha bulsho fara badan oo ku nool magaalada gaalkacyo maadaama sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka galmudug uu xanuunka coronavirus yahay mid kusii kordhaya kiisaska laga helayo magaalada gaalkacyo inta la xaqiijiyey soddon iyo saddex kiis ayay sheegtay wasaaradda caafimaadka in laga helay magaaladan gaalkacyo inkastoo aysan xaqiijin qof u dhintay sidoo kaleeto sagaal iyo toban ka mid a kiisaskaasi waxaa lasoo sheegay maalin ka hor kuwaasi oo qayb ka ah lixdan iyo afar sambal oo la geeyey magaalada muqdisho caqabada ugu badan ee ka jirta gaalkacyo ama guud ahaan galmudugba waxa ay tahay in qalabkii lagu baari lahaa cudurkaasi uusan oolin gaalkacyo waxaa usii dheer ma lahan xanuumo karantiin oo lagu karantiino dadka laga soo sheegay xanuunadaasi waxaana dadku haatan ay ku sugan yihiin guryahooda iyo meelo kaleeto taasina waa midda saameyn ku yeelan karta nolosha bulshada keeni kartana in xanuunkaasi uu sii faafo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug galmudug cabdi maxamed xirsi oo goor dhow qadka taleefonka kula xiriiray waxa uu ii sheegay in saamaynta xanuunkani uu kusii yeelanayo magaalada gaalkacyo u yahay mid sii kordhaya balse midda xusiinta mudana waxay tahay magaalada gaalkacyo bulshada joogtaa kuma baraarugsana khatarta xanuunkani umana arkaan wax sidaa u sugeen marka aada la sheekaysato qaarkood waxayba kuleeyihiin waa hargab xumaaday marka waa dareemi kartaa fikrada ay dadkani ka haystaan iyo saamaynta xanuunkani dunida uu ku leeyahay marka laysbarbar dhigo inuu keeni karo inuu si sahla kusii faafo ama uu sii kordho khatarta xanuunka coronaviruska taasina waa midda inta badan bulshadu aysan weli u wada qaadan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee ka imaanaya wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed
waayahay markaad fiiriso cabdirasaaq xanuunkan coronavirus dadka uu soo ridinayo ee dowlad goboleedka galmudug ma yahay mid tirada sii kordhaysa miya mise waa mid kasii yaraanaya
xaqiiqdii marka la eego magaalooyinka gaalkacyo cadaado iyo balanballe ayaa ah meelaha ugu daran haatan laga soo sheegayo xanuunkaasi waxaana muuqanaya in uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo kiisaskaasi la xidhiidha coronaviruska marka la barbar dhigo gobolada kale ee dalka soomaaliya aada mooda haatan inuu hoosu dhac ku yimid sida haatan magaalada muqdisho iyo deegaanada kale puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabelle marka waxaad moodaa galmudug haatan inuu sii kordhayo dadka laga helayo kiisaskaasi taasina waxaa keenay bulshada oo aan qaadanayn talooyinka caafimaad ee la xidhiidha kahortaga iyo faafitaanka xanuunka coronaviruska waayahay dadka u geeriyoonaya markaad fiiriso ee maxay kula muuqataa wasaaradda caafimaadka galmudug waxa ay sheegtay in ay jiraan dad waayeela oo u dhintay lagu caasay maalin kasta qabuuraha inkastoo aan la xaqiijin inay u dhinteen xanuunkaasi balse waxaa laga soo sheegaya deegaanada fafog ee miyiga in dadka qaarkood lagu arkayo calaamadaha xanuunkaasi coronavirus mana jirto marka baaritaano in la gaarsiin karo wasaaradu ay jirta inaysan awood u lahayn inay qalab baaritaan halkaasi jirto sidoo kale waxaa adag duulimaadyada maadaama samballada ama baaritaanada laga qaadayo dadka meelahaas ku sugan loo baahan yahay in loo qaado muqdisho iyo meelo kale marka taasina waa midda keentay caqabada waxaana inta badan haatan muuqanaya in dad fara badan oo waayeel ay ku dhimanayaan magaalada gaalkaxyo kuwaas oo la filan karo inay yihiin xanuunka coronavirus inkastoo aysan jirin cadeymo rasmi oo kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka waya cabdirasaaq wasaaradda ma shaacisay tirada dadka u geeriyooday ee cudurka coronavirus maadaama aad sheegtay in ay aad usii kordhayaan marka la eego oo aan dadka bulshadana inta badan aan aysan sidii loogu talagalay aysan u qaadanaynin wacyigelinta covid sagaal iyo toban waa mahadsan tahay wasaaraddu ilaa haatan ma aysan xaqiijin qof qabay xanuunkaasi ama lasoo baaray oo u geeriyooday balse waxaa jira dad aan la baarin oo iyagu geeriyooday balse laga sheegay inay laga calaamadaha xanuunkaasi horey loogu arkay balse aysan caddayn rasmiga loo hayn in xanuunkaasi ay u geeriyoodeen laakiin ma jirto dadkii lasoo baaray ee la caddeeyey inay qabaan xanuunka coronaviruska qof ugu geeriyooday magaalada gaalkacyo
aad iyo aad baad maadsan tahay cabdirasaaq oo markaasi isagana ee faahfaahin naga siinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka covid sagaal iyo toban waxuu sheegay in markaasi dowlad goboleedka galmudug ay xanuunka covid sagaal iyo toban uu aada ugu sii baahayay deegaanadaasi islamarkaana aan bulshada weli aysan u dhugnugleen wacyigelinta ay dhaqaatiirtu ay bixinayso weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban
madaxow wajaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohowdu wuxuu yahay soomaali waa mid waawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidhigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban intaan barnaamijka la mid kulmi doono waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan